wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid ah saldhigyada ku yaala degmooyinka magaalada muqdisho laga helay meydkan in lagu dhex dilay gudaha saldhiga ninkan oo ay maalin ka hor xireen ciidamada dowladda federaalka kuna eedeeyeen inuu saacad axday ayaa waxaa lagu dhex dilay saldhigan oo ku yaala xaafadda gubadley oo ka tirsan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho hooyada dhashay ninka la dilay ayaa ka hor intaanan geerida loo sheegin waxa ay sheegtay in laga dalbaday lacag dhan toddobaatan dollar waxaana intii ay lacagtaasi ku maqnayd lagu wargeliyey in ay meydka wiilkeeda soo doonato iyadoona sheegtay in lagu daldalay wiilkeeda xarig waatan iyadoo ka waramaysa qaabka uu dhacay dilka wiilkeeda waxaa liiga xirta saldhiga guwadley aliiga xirta saldhiga guwadley waxaa lee dhahay xeerka oo beledka yaal soo mar marka aan guwadley aan aan tagin xeerka yaal aan soo maree maxaa leega rabaa ee waxaa lagaa rabaa waa xeerka beledka na soo martid toddobaatan doolar oo meeshaan oobi lagu qoro aaleyska rabaa keen hayaa dhahay halka saac markii la gaarin oo gurigeyga aan aadin waxaa dhahay biris wax laba saac wiilkaagu umaa baa liidhahay waxaadana hor usoo qaado labaatan toddobaatankaada doolar markaa wiilkayga aan maqribka la gaariyo oon baxay oo wiilku soo imaadin waxaa liidhaha kaali meedkaada soo doono waa la dila xerigaa lagu daldala xerig toddobaad walba waxaa magaalada muqdisho ka soo yeerta qaylada waalid ay dowladda federaalka dishay ubadkooda iyo ehelkooda bulshaduna uma samaysa wax aan ka ahayn cambaaraynta ka dhanka ah ciidamada dowladda federaalka iyo inay dalbadaan cadaalad lamana maqlo codkooda